eedna waxaanu tagnay utanga utanga meesha la yidhaahdo waxay guryuhu yihiin daha la yidhaha makuuti un xafiiskooda waa makuutiga ah markaad xafiiska sii gelaysana waad forarsan waxaa la odhan jiray nin haddaad kaba ka tolanayso kuwiisaa la eegaa kuwa noo soo gurmadayba waxay ku jiraan makuuti waana forarsan markaad xafiiskooda gelayso marka waxaana la baadiyey ila cidina nama wadanine meel bannaana dadkii soomaaliyeed ee ku jiray ee naga soo horreeyey meel siliga la yidhaahday ku jiraanoo waxay noogu jawaabaan annagu kombyuutar baanu ku jirnaayoo jeneefaana laga soo aqbalay annagii bay isu dawladaynay marka afar qaybood baanu noqonnay meesha niman giiryaamo aad degenay giiryaamo one iyo giiryaamo two iyo allakajeed iyo yoomalbacad baanu bixi giiryaamada koobaad sii waddanka lahayd bay ahayd kuwii siliga ee la yidhi kombyuutar baanu ku jirnaayoo jeneefaana aqbashayna waxaanu bixiyey tii laba qolo fogaydoo meel sii la yidhaah ku jirto aada u fogayd oon cidiba gaari jirinna waxaan allakajeedoya kuwaasoo mama oga intayadii kale waxaan u bixiyey oo teendhada iyo qolada yadii aan waxba haysanay geedaha hoos fadhidayna yoomalbacadkii baan u bixiyeynu fadhina maalin adag bay ahay roobna waa nagu da-ah afar mid ayaan halkaa ka dhig hiidh kaloos manqaday qalisay baan meel la jiibsaday macnana ma laha u n iyo waa midab gumaysaad jabciyadu maraykani xukumaan maar ka sugaya inaannu maganta giiryaaman nahayna maqal adduunkii murugta yaa allahayow adigaa meel u bixin doona waa mahaye moogtii kuwaa meesha yuuruure ee mooyaanku noolkii rabbigay maaliga u maqan miisaanku calan uu ka lumay mihanow badaye murugta yaa allahayow adigaa meel u bixin doona dhowr macangeg bay eersatayoo gubay makaankii madaxweyne aan jirin warkood qaar ku maamulee wax majalaa habowga ugu wacan manafeestada ee mid middaama waa laga la'yahay madaxya doontiiyo murugtaye allahayow adigaa meel u bixin doona jirida iyo mooryaanta iyo maamul waa qori maydkaa la daawaday sidii muna quruxeeda in la madhiyo waa loo tashaday magacii soomaaliya muslimka iyo gaal laguma arag maanta saan nahay ee murugtaye allahayow adigaa meel u bixin doona dad walaala ah ayaa lagu makilay moos qabiili ah khaladkii muddada dheer jiray ayay dib u marriimeenee macnayaruhu wuxuu gowracaa waa mahurihii iyo murugadiiyo ciilka yuu gartuhu mahadhowayaaye murugtayee allahadow adigaa meel u bixin doona hashii aan makaabaha shanta ah maylinka u haasay muska bahalka dheere hashaan maanka gelinayay fallaadhaha mariidka leh hashii loogu mari waaye mannaxaanka reer yohow hashaan murug ku weydaashay mindida baas hadduu yeeshihii haanka maransiiyey murugtaye allahayow adaa meel u bixin doona wula melafsadaa d m t dhiigga muudsaday welina maanu maarmine sidii buu meeyay leeyahay murud laguma ogaa xedhyihii miganaan jiray macdanta iyo beertiina waa midabgadoomeen macdanta iyo beertiina waa midabgadoomeen hambadii inay madhato waa loo makaabsadayee murugtaye allahayow adigaa meel u bixin doona dharaarahan nin guushuhuba waa naga madhooraa maalmahan dagaariduna way malaacadhootaa mergeshada afyuub waxa ugu wacan mooladaan kicin murugtaye allahayow adaa meel u bixin doona allahayow dad magac waayey oo maydhmay maydhmay baan nahay allahayow waxaa laysu madhin waa maxaad tahay allahayow mas-uul xumi dadu muudsadaan nahaye murugtaye allahayow adaa meel u bixin doona gabaygaa laha murugtayna bal halkaa haynoo joogo